shirkaan ka saabsan ay warbixin sanadeedka ee dadkala nool ee h i v aids-ka kaasoo ay qaban qaabaday guddiga xakameynta cudurka aids-ka ee somalilan welina kulanka goobro ku hayahana ku mid ee dadkala nool cudurka oo la kashaalsheynay gobolada iyo degmooyinka somalilan agaasimaha waaxda daaweynta iyo daryeelka zaare maxamed xuseen iyo agaasimaha waaxda daryeelka awlaadii dadkala nugul cudurka ee guddiga xakameynta cudurka aids-ka faadumo suleymaan cali iyo weliba iyo faahfaahin ku biyana muhiimada kulankan iyo walyaabo iyo kula hadala doonaan dadka la nool cudurka iyo la kulmeena maanta waxaynu isugu nimi shir weyn oo aynu halkan ku qabsanayno haddii ilaahay idhaaho oo aynu kaga hadli doono waxyaabo badan oo innagayna khuseeya haddii ay tahay tabashada dadka haddii ay tahay horumarkeenna iyo sidaynu tallaabo u qaadi lahayn hadday tahay oo aan maanta idiin sheegayaa inaynu dalladii aan doorkan doorkii ka horreysay aynu halkan isugu nimi aynu nidho waanu samaysanaynaana gacanta lagu hayo oo komishinku wado insha allah bidmilaahi kariinna bisha nimka labayo tobnaad markaynu dhaafno disembar oo maalintii kowda disembarna wajahadda aynugu soo hayso gacantana lagu hayo sharciyadeedii iyo waxeedii aynu iyadana laydiin samaynayo oo idinku isku maamuli doontaan haddii ilaahay idhaaho
komishinka xuquuqa insaanka qaranka oo waxaan u qabano dadka nugul waaxda gaar ahaan waaxda waxa weeyaan dumarka iyo caruurta iyo dadka nugul marka waax aada u ballaaran weeyaan waaxdaasi waxay ilaalisaa dhammaan xuquuqda dadka nugul ay ku jiraan dadka la nool xanuunka dadka naafada dadka barakacayaasha dadka qaxoontiga iyo maxaa la idhaahdaa dadka alhaybsooco intaasba waxa weeyaan waa dadka nugul ayaa shan qaybood bay u qaybsamaan marka dhammaan intaa xuquuqdooda waan ilaalinaa waxaan ku ilaalinaa inaan u doodno inaan wacyigelin u sameyno bulshada